waxaanu ka hadalnay waxaanu ka baqayno waxaanu ognahay iyo waxaanu ogeyn intaasaanu ka hadalnay waxaanu ognahay nin dhalinyaro ah oo soomaaliya oo qiyaasihii labaatan jir ah magaciisana la yidhaahdo daahir aadan in uu lagu eedeynayo inuu saad sagaal ah uu toori gelshay moolka weyn ee laga adeegto ee ku yaala central minnesota moolka ugu weyn ee laga adeegto la yihahdo cross road moll marka arrintaa weli information fiican kama hayno aniga cabdullaahiya lixdii galabnimo meelahaas baan arkay ninkaas barkinkaan isku daba marnay aidna waxaa la ii sheegay in uu qofkaasu dhintay meeshii baan aanay marka boolisku report boolisku ma hayaan information fiican weli namay siin siduu video waxay noo sheegeen video keliya inuu jiro oo siduu boolisku ninka booliska uu dilay ay tahay laakiin asaga iyo dadkii uu leynahayay iyo inay say u dhacday siday waxaan ku bilowdeen iyo waxaaso dhan informationkaasoo dhan iyo ujeedaduu lahaa motivationka uu lahaa ujeedaduu lahaa waxaaso dhan kama warqabno lakiin annaga soomaali ahaan waxaa noo muhiima in aan dadkii dhibaatadu gaartay xanuunka la wadaagno wax kale noo muhiima asagii inuu cadaalad helo oo information fiican laga helo oo report fiican uu ka soo baxo aan daba istaagno dadka baarayaasha wa garta kaloo waxaa kaloo noo muhiima in aan iska fogeyno waxaan wax shaksi sameeyey isay tahay ee aan lagu leebel garayn dadka soomaaliga bal cabdulaahi kulana waxaad iiga warantaa marka waxaad sheegtay ninkan inaad moolka isku dabamarteen maxaad ku xaqiijisay qofkaad moolka isku dabamarteen inuu yahay ma aqoon horaad ulahayd ha aqoon horaan uleh waa korkan ka aqaanaa moolka iskumaanaan dabamarin laakiin barkinka guriga uu degan yahay baan ana markaas soo gelayay hooyaday oo degan baan u imaaday asna markaasuu baxayay horeyna korkaan uga aqaanay muxuu ahaa aqoon nin dhalinyaro ah oo fiican oo abii siduu noo sheegay iskuolkan high school meeshan isagu laba sano jiro la keenay abiisno siduu noo sheegay iyo dadka waalidiintiisa oo iskuolkan apollo high school ka qalan ka qalin jebiyey uu honor student ahaa central state university oo hadda uu junior ahaa sanadka saddexaad uu ku jiray jaamacadda sidaasay tahay haddana asagoo soo shaqaysanaya haddana jaamacadda dhiganayay nin degan uu ahaa oo saaxiib saaxiib leh famalka iyo aabe iyo hooyana waxay ka sheegeen nin caawiya inuu ahaa nin wadanka ka baxay ma aha soomaaliya hadda iyo iyo wadamada kala aaday waa nin asagoo laba jira halkan yimid labaatan sano hadda ku dhawaad jira marka intaas aan ka ognahay waa waa arrin shoog ah oo xanuun leh waad cambaarayseen haddaad tihiin bulshada soomaalida ah ee ku dhaqan ee st cloud ilaa iyo dabcan minnesoro dhanba maxaad ka baqanaysaan adinku ka bulsho ahaan ood arrintan isaga fogeyseen markiiba waxaan isaga fogeynay way u fudud tahay dadka soomaalida ama dadka muslimkaa markay wax dhacaan in lagu nabo lagu dhejiyo ereyga argagixisada xataa haddaysan argixiso ahayn waxay dhacay ma naqaano picturekeeda ma hayno boolisku ma hayaan inkastoo isis ay sheegatay inuu qayb ka ahaa laakiin dadkii baarayay f b i d iyo law enforcementgii maanta waxay noo sheegeen inaysan weli establish gareyn wax linki oo ninkan iyo ka dhexeeya nimankaa marka lama yaqaano marka haddii markiiba conclusion ah lagu soo boodo ama la gaaro dulucda ah wuxuu ahaa ninkaan nin argagixiso ah oo magaaladeena nagula nool dadka soomaalida dhibaata arrintaa ka qabsanaysa arrinta shaqada dhibaata ka qabsanaysa retaliation iyo ars inuu ka yimaada laga shaqeeya arrintan waa arrin shaksi ku kooban marka magaaladan haddaad og tahay laba asbuuc ka hor waxaa ka dhacay nin labaatan iyo toddoba sano kahor canug inta la kubsaday la dilay baa qabri laga soo faagay oo ninkii dila la qabta oo qirtay waterni marka taasba si shaksi loogu loogu waxeeyey tanna inay arrin shaksi tahay hadday dhacday laakiin aan weliba aan rabno aanaan ogeyn siday u dhacday iyo waxaa dhacay iyo iyo iyo iyo ujeedada uu ninkaan lahaa iyo hadduu qolo ku xiran yahay intaba ma naqaano xataa boolis ma yaqaanaan dadkii baarayay ma garanayaan marka inaan conclusionkaas aysan mediadu aysan gaarsiin oo dulucda hadalka halkaa saas u dhigin speculation ay sameynay anagu aanu afkeena ku sheegno waxaan ognahay waa muhiim midda labaad sida argagixisada waxa argagixisada la yidhahdo annaga soomaalida waa kasoo horjeednaa meeshaan annaga waxaana keenay dhibaato iyo dagaal iyo qaxar iyo aan kasoo qaxna wadankeena dhibaato annago aan isku hayno haddana wadankii dhibaatadii waa ka jirta marka waxaa aad annaga noo xanuujiso noo dhigtay arrintii inay nooga daba timid meesha aan aan joogno saameyn dadkan hadda la dhaawacay ee sagaalkaa saameyn ka weyn bay annaga nagu leedahay dad baan xala seexan dad baa baqaya guryahoodii aan ka bixi karin wa garta dad baa shaqooyin ka baxaya marka inay arrin dadkan aan dejino aanu sheegno inay arrintaanu dhib nagu tahay caawimaadna aan ka codsano dadka aan la noolnahay ayaanoo qabno sidkaa jira booliiska wax ma idiin sheegeen oo ku saabsan arrinta halka ay marayso ama baaritaanka ama sida wax u dhaceen wax un ma idinla wadaagin waxay og yihiin asaga iyo ninkii booliska ahaa ee dharcad ee shaqada aan marka ahayn ee magaaladan evon booliska ka ahaa ee meesha ka shoobgaraysanaya wixii dhex maray video ah oo ay ka soo qabteen dukaankan bool ku dhex yaalla macis la dhaho waa meesha ninka lagu dilay ah intaas unbay nooga sheegeen laakiin dadkii sagaalka ahaa videoyadeedii lama hayo meeshu c v c c t v videoya fara badan bay leedahay motivationka iyo ninkan wuxuu ku kallifay nooma ii sheegin mana yaqaanaan marka waxyaalo badan baa yaa ka maqan riboortka oo aanan weli garanayn